mar kale iyo barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahin oo dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray waa dhambaal tahniyad mexera waxaana halkan ka diraya abe xasan maxamuud garweyne iyo hooyo caashe maxamed yare hooyo saynab cali cismaan sacdi xasan maxamuud iyo maxamuud xasan maxamuud iyo sucdi xasan maxamuud iyo farxiyo xasan maxamuud iyo naseexo xasan maxamuud iyo sidoo kale uba xasan maxamuud maxamed maxamuud garweyne adeer aadan maxamuud garweyne adeer xaaji cali maxamuud garweyne iyo sidoo kale adeer cumar maxamuud garweyne axmed cabdi sahal iyo eedo faadimo maxamuud garweyne eeda aamine maxamuud garweyne waa dhammaan ilmo maxamuud garweyne waxaa kaloo ku jirta eeda xalimo maxamuud garweyne iyo eeda xabiibo maxamuud garweyne abti cabdikaafi maxamed yare abti maxamuud maxamed yare iyo habaryar xulbado maxamed yare habaryar xadiyo maxamed yare iyo habaryar ardo maxamed yare iyo faadimo suudi jaamac iyo sucaad saciid maxamuud iyo shukri cabdulaahi maxamuud dhammaan dadkani waxay tahaniyad mahera u dirayaan cabdulmajiid macalin xasan iyo marwadiisa fartuun xasan maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idin kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aamiin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi sheekh daacad xabso sheekh daacad iyo hooyadeed nacimo sheekh xasan cabdulaahi macalin ibraahim yuusuf macalin ibraahim hooyo xalimo macalin ismaaciil macalin ibraahim maxamuud macalin ibraahim iyo aamino macalin ibraahim iyo cashuuro macalin ibraahim cabdifataax sheekh xasan cabdirasaaq sheekh xasan haashin sheekh xasan marya sheekh xasan hooyo dhiiran xuseen iyo cabdinaasir macalin cabdulaahi iyo maxamed macalin cabdulaahi iyo maryan macalin cabdulaahi iyo aabbo macalin cabdulaahi iyo hooyo cataro xasan iyo cusmaan xasan ibraahim geeley dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya sacuudiga iyo koonfur africa waxayna jecel yihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan macalin maxamed macalin ibraahim iyo faa'iza macalin cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay buurweyn gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin waxaan kugu duceynaa inuu eebada kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano guurkiinana khayr gurigiinana gurinaga aamin ayaa lena anigana aamin ayaan raacinaya ibraahin heesta ugu horeysa ee barnaamijkan durbaba soo gaarnay dhambaalada iyo heesaha way isku loran yihiin weli jacayl kumuu gelin laysma gaarin miya kow ma joogti codkii macaanaa banaankii muuse ismaaciil qalille
weli jacaylku kumaageen heesaha kuma digin sida irmaanta kuma gurin sida gahan un qaba gobogobo ma suuna weli jacaylku kumaageen heesaha kumu digin sida irmaanta kuma guuray sida gabana uun qaba gogogobo ma suuna sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga kariirishe sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo weerkaga kariirshe adigunaaimad garan nagahaabsamanogan jacayguna gadira adigunaaimad garan nagahaabsamanogan jacayguna gadira ago gurinika jira haddii calaabka ku galo gorba i xasuusta ago gurinika jira haddii calaabka ku galo gorba i xasuusta jacaylku kuma gelin uma soo girangirin wadqaniyadiisi idaruugantalababa gabaxkahama soosi weli jacayl kumagani uma soo girangirin wadqaniyadiisiyo idaruugantalqaba gabaxkahama soosi galalahaatimaadi gabar yahay kumuu falan amikuguma guud wali galalahaatimaadi gabar yahay kumuu falan amikuguma guud wali adiguna imaad garan annagahaabsamwaanodan adigunaaimad garan annagahaabsamwaanodan
waa tahay weli jacaylku muu gelin iyo codkii muuse ismaaciil khaliil ayaan intaas kaga gudbaynaa caasho dhambaalkan waxa uu nooga yimid ayayo khaliijo oo xasan cali iyo hooyo ilhaan axmed muuse iyo carruurteeda habaryar guddoon cabdi aw maxamed iyo carruurteeda iyo rashiid aadan ow xasan iyo carruurtiisa iyo samsam cabdulaahi maxamed naciimo cabdulaahi maxamed iyo safa cabdulaahi maxamed iyo nimco cabdulaahi maxamed iyo tasliin cabdulaahi maxamed hoodo cabdulaahi maxamed iyo seegeeda cabdiqani cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed iyo maxamed amiin cabdulaahi maxamed iyo raxmo owsiyaad iyo carruurteeda guddoon hurre ow xasan xamda hurre uu xasan iyo dhammaanba ilmo hurre waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan arooska cabdifataax daqare iyo raxmo hodan cabdulaahi maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay australia waxaana ay leeyihiin eebe waxaan idinkaga baryaynaa bashbash iyo barwaaqo inaad arooskaasi kala kulataan ubad kheyr qabra oo idinkala siiyo aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha salaan kadib baa layidhi waxaa halkan hambalyo dhalasho farxad leh ka diraya dadka kale ahee waa dhowr iyo toban qof waa labaatan bay ku dhow yihiin waxaa ugu horeeya aabe mukhtaar mahad sabriye iyo aabe aadan mahad sabriye aabe xasan mahad sabriye eedo cadar mahad sabriye eedo idila mahad sabriye iyo hooyo xaliimo axmed diriye hooye xabiibo cadow dhoore hooye axado sayax xareed xaliimo sheekow maxamuud iyo afrax mukhtaar maxamed iyo faadimo mukhtaar maxamed iyo raxmo mukhtaar maxamed ifraax mukhtaar mahad iyo faadimo mukhtaar mahad raxmo mukhtaar mahad iyo cabdilcasiis mukhtaar mahad iyo gaani mukhtaar mahad iyo cabdulqaadir mukhtaar mahad iyo sahra mukhtaar mahad iyo ugu dambeyntii baa layidhi asxaabta ugu dambeysana ha ka tegin ee liiska gadaal looga soo daray waa shukri bicolo iyo maxamed xasan nuur iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke dhammaan dadkani waxay kala joogaan adduunka dacaladiisa oo dhan baa layidhi waxaanay hambaliyo dhalasho oo farxad le gaarsiinayaan aabe maxamed mukhtaar mahad iyo hooyo aamina cabdi jimcaale oo wiil gu dhashay waddanka australia taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii aanu soo dhaafnay disembar ee sanadkii aanu soo dhaafnay bali warqadani malaha intaas hawadii kusoo jirta laba duniya isku dhow maaha australia halkaan joogna ibraahino markaa hadday haddana soo gaartay la yaabi mayno wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi suhayb maxamed mukhtaar waxaana leenahay bay yidhaahdeen suhaybow soo barbaar noqo midkii anfaca dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa bay yidhahdeen aamiintan way kusoo direen anna mid kalaan ku daraya aamiin waa tahay mar kale ayaan ku noqonaynaa dhankii heesaha waxaana dhegeystayaashaana u soo qabanaynaa uurkiio qalbiga iyo codkii xabiibo xasan tooxow
uurkiyo qalbiga haddii aadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman uurkiyo qalbiga haddii aadan ku owl ubaxiyo jacayl kulaman eelkaada wadnaha ku abuurtay baana abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day weyday olol eelkaada wadnaha ku
hore ayuu dhambaalkan ku bilowday salaan qaaliga naga guddooma bahda v o a gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka qaaliga ah ee hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey ibraahim yare iyo caasho ibraahim aadan caash cuud caashe caddey haya yaa u kala warrama
oo ay weliba leeyihiin eh, sanad wanaagsan oo wacan ayaan idin leenahay sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waaw haye waxaa diraya dhammaan maamulka macallimiinta iyo ardayda iskuulka big ben private school of english oo ku yaalla bay yidhahdeen caasimadda jabuuti gaar ahaana xaafadda balbala caadi waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marayaan daahir ismaaciil nuur iyo waxay yidhahdeen ardo cabdullaahi yuusuf oo isku guursaday magaalada jabuuti waxaana ay leeyihiin noqda reerkii isku raaga ee bana uu kala siiyo ubad qayb qabo
anigana amiin ayaan raacinaya waan idin salaamay bahda v o baa la yidhi iyo daadihiyaasha barnaamijka tahniyadaha iyo dhalashada waa tahay magac cusub ay barnaamijka siiyeen marka xiiga bay yidhaahdeen waxaa marka xiga bay yidhaahdeen dhambaalkan ay ku qoran yihiin dadkan haye waa axmed maxamuud gargaar iyo jaamac axmed sheekh iyo maxamed samow cabdulaahi waylaaq baa la yidhi iyo jaale kasey iyo cabdulaahi sheekh aadan kariya buu ku magac dheer yahay iyo weriye ibraahim caydiid baa la yidhi iyo cabdi geesi iyo sharwac cabdi samed iyo kaahiye xasan gargaar iyo fardowse cali iyo leylo rashiid iyo jawharo dayib iyo nimco cabdirasaaq iyo ugu dambeyntii baa la yidhi faadimo maxamuud gargaar waxay dhammaantood kala joogaan gudaha dalka iyo dibaddiisa baa la yidhi iyo sidoo kale gobolka waqooyi barakeyn qaar baa jooga gaarisa waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdiraxmaan axmed ducaale iyo xaawo maxamed cabdi oo orooskooda uu ka dhacay gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan baa la yidhi gaarisa taariikhdu markay ahayd bisha february kowdeeda sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan alla uga baryaynaa bay idhahdeen in orooskooda uu alla ka dhigo kii waare ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano anigana amiin ayaan raacinaya heestana noo raaca caashoy heesta aan u raacinayo ee barnaamijka ah oo aan jecelahay inta dhambaalada soo dirsatay ee inta barnaamijkan iska dhagaysanaysaba ibraahinow waa heesta uu ku luuqeynayo fanaanka maxamuud xaaji cali gaywaraw iyo heesta gacaladeydii hay gowracde garta u daaye
midaan gayaankiyo gurtiday gees maraaye midaan gayaankiyo gurtiday gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gemiga tuurto magaralaaba gacaladeydii gacaladeydii gacaladeydii hay gowracdii gartawdaaya gacaladeydii gacaladeydii gacaladeydii hay gowracdii gartawdaaya jacayl guhaadiyo gudhuf sokeeye wagaadihiisii jacayl guhaadiyo gudhuf sokeeye wagaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisuba hayga xoogtee gacaladay gacaladay gacaladeydii hay gowracdii gartawdaaya gacaladeydii gacaladeydii gacaladeydii hay gowracdii gartawdaaya
gacaladeeda iyo codkii maxamuud gaaywarow ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur iyo isaaq cabdinuur iyo aabe sheekh rashiid macalin iyo aabe sheekh suleymaan macalin iyo hooyo ambiye aadan iyo cabdicasiis sheekh suleymaan iyo cabdiwahaab macalin axmed macalin iyo suleyqo sheekh suleymaan dhammaan reer sheekh suleymaan waxa ay jecel yihiin iyo dhammaanba reer sheekh rashiid macalin iyo reer isaaq cabdinuur inay taaniyad si wada jiro u gaarsiiyaan arooska mustaf sheekh suleymaan iyo nuurto maxamed aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay ufurow oo ka tirsan gobolka baay ducaduna waa xaggiina ay leeyihin caashi maxaa arooskaas ufurow ka qabsooma adigu ducaynaysaa waxaan u rajaynayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba ee barwaaqo sita ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalka xigaa haddaan soo qabto waxaa la yidhi annaga oo kale ah cabdiraxmaan cabdulle seed sahal iyo cabdirasaaq mahad sahal iyo salaada geelle bootaan daahir cabdi xirsi iyo bashiir aadan xirsi iyo cabdi geelle jaamac cabdulle iyo cabdikaafi jaamac suule iyo khaliif cilmi gurux iyo sidoo kale cabdinuur ah, cali geelle sahal waxay hambalyo aroos u dirayaan garaad cabdirasaaq xasan cabdille gorod iyo suleekha axmed cabdille seyd sahal baa la yidhi oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya afar iyo labaatankii bishii hadda uuna dhaaftay ee februari ee sanadkan laba kun sideed iyo tobanka wiil iyo caano gabar iyo caano ayaa loogu duceeyey waa hagaaga codkii waxaan idiin soo qabanaynaa fanaanada nimco yaasiin iyo heestii museyr
xaalkaagu yahay
sayra miyaad rabtaa ina aan marka tuuro masayra miyaad rabtaa inaadiga marabto baryahan kurmaagan tahay
codka macaan ee fanaanada nimco yaasiin caraale iyo heesta masar intaas haddaanu ku dhaafno mar kale haddaan jalleecino dhambaalada ay dhegaystayaasha noo soo direen waxaa tahniyadan diraya dad kale ah baa layidhi aabe moxamed diiriye cabdi waxau ku magac dheer yahay moxamed dhaay iyo aabe cabdi diiriye cabdi iyo aabe ibraahim diiriye cabdi aabe maxamuud diiriye cabdi aabe dhicis diiriye cabdi eedo khadiijo cabdi eedo ceeblo diiriye cabdi eedo sahro maxamed daahiye iyo eedo xaawo aadan xasan iyo eedo sacdiyo barre ibraahim iyo eedo muraayo diiriye cabdi iyo eedo luul aadan maxamuud iyo eedo baarliin maxamed taako iyo ister baa la yidhi diiriye iyo abaayo aamino sheekh xuseen iyo axmed maxamed diiriye xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cumar xuseen iyo xaaskiisa iyo xuseen ah, maxamed diiriye xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cumar dhicis diiriye xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan ibraahim diiriye waxau ku magac dheeryahay honest waxay dhammaantood iyagoo isku duuban hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan arooska farxadda leh bay yidhaahdeen lamaanaha isdoortay farta iyo faraatiga baa layidhi faraska iyo geeyada waa tahay waxay kale yihiin way yidhahdeen daa'uud maxamed diiriye iyo marwadiisa aamine maxamed cismaan oo ku aqalgalay degmada qurac joome ee gobolka bakool taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii februari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxay leeyihiin waxaan u rajaynaynaa arooskaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waa roobad khayr qaba lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu nooga yimid xuseen xasan xuseen iyo xuseen cabdulaahi gudaal iyo cabdikariim cabdulaahi gudaal iyo daahir cabdulaahi gudaal khadiijo cabdulaahi gudaal caasho cabdulaahi gudaal maryama cabdulaahi gudaal nuuriyo cabdulaahi gudaal maxamed maxamed gudaal abaadir maxamed gudaal cabdinuur xaaji iyo qadar maxamed xaaji iyo xasan maxamed cabdulaahi dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan etoobiya iyo soomaaliya waxayna taaniyad jecel yihiin inay hawad u marayaan cabdifataax cabdulaahi gudaal iyo caasho mukhtaar aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka harar degmada xariiro waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskaas allah ka dhigo kii bashbash iyo barwaaqo la kulmay eebana uu kala siiyo owlad kheyr qabta anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacaygana wuxuu naga soo gaaray xabiibo yuusuf jimcaale iyo shuuriye cali jimcaale iyo cabdulaahi maxamuud jimcaale iyo shuuriye yuusuf jimcaale iyo macalin siyaad maxamed cabdi iyo aadan yuusuf jimcaale iyo muumin maxamed maxamuud jimcaale iyo xasan maxamuud jimcaale awoowe muuse xerow maalin macalin maxamuud yuusuf jimcaale fardowse maxamuud yuusuf jimcaale iyo culimo muumin jimcaale iyo cabdulle muumin jimcaale iyo timiro muumin jimcaale iyo ugu dambeyntii farxiyo muumin cabdulle dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka beledweyne maxaase buulo burde muqdisho kambala nairobi london washington iyo dhammaan dunida dacaladeeda baa la yidhi la yaabi maayo soomaaliya oo dhan ay ah, dunida ku kala taxan waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan shire cali jimcaale iyo marwadiisa maryamo cabdi xasan oo arooskood uu ka dhacay magaalada beledweyne adinkaa ducada yaqaana waxaa la yidhi daanduray iyo caasho soo duceeye arooskaas waxaan leenahay kii lagu waaro eebana oo idin kala siiyo ubad kheyr qaba allah ka dhigo dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasho wuxuu naga soo gaaray cabdallah cabdi daahir iyo cali garaad cali daahir iyo xabiibe cabdi daahir iyo kaltuumo cabdi daahir iyo waxay yidhahdeen yuusuf cabdiwahaab cabdinaasir buraash iyo hirre buraash iyo nasre buraash iyo fatax buraash iyo maxamed macow iyo yuusuf barre iyo xasan macow ubax buraash mune axmed taajir dhammaan dadkaasna waxay kala joogaan gaarisa nairobi mombasa dhadhaab waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan maxamed cabdiwahaab iyo ifraax xasan axmed oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya ducaduna waa xaggeena yidhahdeen aqalgalkaasi allah ka dhigo isna mid aad kala kulantaan nolol raaxo badan bashbash iyo barwaaqo kala hela gabar iyo caano wiil iyo caano ee bahida kala siiyo aamin waa tahay ibraahim oo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ambalyada iyo heesaha ayaan soo gaarnay iyo heestaad is leedahay dhegeystayaasha waan uga tegi karnaa toddobaadkan waa heestii adi iyo dadnimada casho haye yaa ku luuqaya heestan ibraahim deeqacise ayaa codkeeda macaan nagu soo gaarsiinaysa dabcan waana heestaa sidaan filayaan kusoo gebagabaynayno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono haddii aad leedmo toddobaadka dambe waa caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiin ba idin leh sidaas iyo nabad gelyo
oofiyo xanuuniyo haddii uu arami yahay hinayahow jacaylka hirbadbaadaweynley hinayahow jacaylka hirbadbaadaweynley oofiyo xanuuniyo haddii uu arami yahay hinayahow jacaylka hirbadbaadaweynley hinayahow jacaylka orahiyon asteexiyo haddii loo ergoon karo odayay tugelileyd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa orahiyon asteexiyo haddii loo ergoon karo odayay tugelileyd waaba loo arrimi lahaa waaba loo arrimi lahaa waxaan way ah aada la hayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada la hayaa inayahow sidaan ahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada wuxuu waafagaystay oo nibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba wuxuu waafagaystay oo dhibtuu yeelay aadmiga sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba sidaad uga xoglaadahay ma aqoon la'aanba kugayidhi taalkaya ma waxaan karaaye abwana culus baan araarkaaga doonaa araarkaaga doonaa kugayidhi taalkaya ma waxaan karaaye maabwana culus baan araarkaaga doonaa araarkaaga doonaa waxaan haa way wayda lahayaa inayahow sidaanahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah aada la hayaa inayahow sidaanahay malaha kuwasteeye adigio dadnimada waxaan way ah